Wasiirka Dekedaha iyo Gaadiidka Badda ee Xukuumadda Federaalk Soomaaliya ayaa ka qayb galay munaasabad ballaaran oo isugu jirta xarig jarka mashaariic cusub iyo dhagax-dhigga lagu sameynayay dekedda Muqdisho. Munaasabaddan ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin heesar ah oo ka tirsan dowladda, maamulka dekedda, ganacsato, shirkado gaar loo leeyahay iyo marti sharaf kale. Intii uu socday munaasabadda, Wasiirka Dekedaha iyo Gaadiidka Badda ayaa si rasmi ah xarigga ugu jaray mashaariic cusub oo lagu kordhinayo dekedda iyo adeegyada awoodda dekedda Muqdisho, kuwaas oo qayb ka ah dadaallada lagu xoojinayo kaabayaasha dhaqaalaha dalka. Sidoo kale, dhagax-dhig rasmi ah ayaa loo sameeyay mashaariic horumarineed oo lagu ballaarinayo qaybaha dekedda si loo fududeeyo howlaha ganacsiga iyo soo dejinta badeecadaha. Ugu horeyn, waxaa madasha ka hadlay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta ka soo qayb gashay xarig jarkani iyo howlwadeennada dekedda.
Marka awoodda dekedda ay u lahayd inay konteenarada ay qaabisho ayaa aad u hooseysay. Waxaa lagu qiyaasayaa boqol iyo labaatan kun ilaa boqol iyo konton kun sanadkii inay dekeddan ay xamili karto inay inay inay inay inay martigeliso. Taa marka muu masaam nooma masaamaxaynin in ay saa kusii socoto. Sababtan waxaa waaye waxaa marba ku marba kordhayay xaddiga konteenarada ee waddanka soo galaya. Waxaa kaloo laga gudbaayay konteena- konteynaanshaha waxaa la yidhaha general cargo ama badeeca furfura ayaa laga sii gudbaayay waxaana loo gudbaayay in ba- badeecadaha lagu keeno konteenar. Taasaa marka waxay abuurtay baahi ah.
waxaan jecelinayaa maareeyaha iyo iyo shaqaalaha eh, furdada howsha wanaagsan ay qabteen insha allah tacaala marka iyo wasiirkaba eh, waxaan rajeynaynaa in anigan markaan nimaadno marka iyo wasiirkaba eh, waxaan rajeynaynaa in anigan markaan nimaadno aan kasii wadi doono meeshaas Dhinaca kale, Wasiirka Dekedaha ayaa sheegay in mashaariicdani ay qayb ka yihiin qorshaha dowladda ee lagu horumarinayo kaabayaasha dhaqaalaha iyo isku xirnaanta ganacsi ee gudaha iyo dibadda, wuxuuna tilmaamay in ballaarinta dekedda ay sare u qaadi doonto tartanka ganacsi ee Soomaaliya, isla markaana ay abuuri doonto shaqooyin badan oo ay ka faa'iidi doonaan dhalinyarada Soomaaliyeed.
waxaan rabnaa haddii ilaahay yidhaahdo barxaddan inay u khidmayso eh, qalabkan culeyska badan ee qiimaha badan ee loogu talagalay inuu eh, lagu baareeyo arrimaha eh, maaragta konteenarada wuxuu kaloo sahli doonaa in uu kordhiyo eh, maxaa la dhihi jiray eh, eh, dekedda iyo maaragta eh, xajmiga qaadisteeda konteenarada sida uu sheegay eh, maareeyaha boqol kun oo konteenar ayaa kabasitiga dekedda kusoo kordhayso marka xariga aan ka jarno kadib haddii ilaahay yidhaahdo waxaan u joognaa inaan dhagax dhigno dhisme qeybo kala duwan ah xafiisyo deegaano iyo dhammaan wixii loo baahnaa oo facility ah sida masaajidada iyo waxyaabaha la midka ah ay u baahan tahay horumarka dekeddan in lagu qurxiyo ayaa halkan lagu dhagax dhigayaa siduu sheegay maareeyaha waa shaqo muddo soo socotay oo niqaashkeedii howlaheeda socdeen waxaa ilaahay maaragta nasiib nooga dhigay inaan annaga dhagax dhigno haddii ilaahay yidhaahdo la nool yahayna shacabka soomaaliyeed muddo sagaal bilood ama siddeed bilood ee gudaheeda waa la xarig jari doonaa isaga oo khidmadiisii siin doono dadka soomaaliyeed iyo ummadda soomaaliyeed